جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي بسم الله الرحمن الرحيم waa khamiis sagaaliyo tobanka rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa si weyn u taageeray furitaanka biyo-xireenka alnahda ee shalay ay xarigga ka jartay dowladda xabishida itoobiya fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmada rabdhuure ee wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ka faa'iidaystay sekada xoolaha nool oo wilaayadu ay ka qeybisay degmadaas safiirka dowladda xabishida itoobiya u fadhiya magaalada muqdisho ayaa weerar afkaa ku qaaday masar iyo guud ahaan dowladaha jaamacadda carabta maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga hiiraan ayaa adeegyo caafimaad u sameeyey bulshada ku dhaqan degmada buqa qable ee wilaayadaas
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa si weyn u taageeray furitaanka biyo-xireenka alnahda ee shalay ay xarigga ka jartay dowladda xabishida itoobiya madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud ayaa dowladda xabishida itoobiya ku taageeray biyo-xireenka ay ka dhisatay webiga niil kaasoo munaasabadda daahfurkiisu ay talaadadii shalay ka qabsoontay isla goobta laga hergeliyay dhaamkan oo ah degmada guba ee gobolka beenashiin galgamoos oo u dhow soohdinbeenaadka ay wadaagaan dalalka itoobiya iyo suudaan gurguurte oo shalay kaamaraduhu ay soo qabteen isagoo dhex mushaaxaya munaasabadda xarika jarka biyo-xireenkan ayaa goobtaasi ka jeediyey khudbad ay si weyn ugu riyaaqeen xabishadii goobta isugu timid waxa uuna dowladda itoobiya ku bowgaadiyey dhismaha dhaamkan oo ay si weyn uga soo horjeedaan dalalka masar iyo suudaan ugu horreyn murtad gurguurte ayaa muujiyey sida ugu faraxsan yahay inuu ka mid noqdo dadka isugu yimid munaasabaddan waxa uuna guul ku sifeeyey mashruucan isagoona sharaf iyo qadarin ku tilmaamay in laga qayb galo xafladan xarika jarka dhaamkaasi ay xabishadu samaysatay
mudane iyo marwe iyo martida mudnaanta lehba sharaf ayay ii tahay inaan maanta idinla jooga xilli shacabka gobolka ay isugu yimaadeen arrin muhiimad guud u leh oo ah sidaan u malaynayo ugana wada faa'iidaysanayno innaga oo qaybsanayna khayraadka iyo barwaaqada dalalkeena munaasabadani nooma aha guusha hal mashruuc oo keliya balse waa mas-uuliyad wadajir ah oo aan dhammaanteen wada sidano etoobiya waxay xaq u leedahay inay raadiso farxad iyo barwaaqo
gebidhaclayntan murtad gurguurte ayaa shalay mar kale cirkays ku sii shareertay waxaana mar keliya baraha bulshada ee masaarida isqabsaday cambaareen loo jeedinaya xasan sheekh iyagoo laba wajiilayntan ku tilmaamay khiyaano ka dhannaa dalka masar xilli dowladda riddada masar ay cambaareen xooggan ka muujisay daafurka biyo-xireenkan oo ay u aragto inuu caqabad weyn ku yahay nolosheeda islamarkaana shaacisay inay u diyaargaroobayso sidii ay tallaabo ku habboon u qaadi lahayd fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmada rabdhuure ee wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ka faa'iidaystay sekada xoolaha nool oo wilaayadu ay ka qaybisay degmadaas cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo haya
deegaanka rabdhuurido geeg horkaleena dee kamaysiini geekada isay mujaahidiinta ka mahadsan ilaahay ka mahadsan shangneek deerangeedha isay ilaahay ka mahadsan mujaahidiinta ka mahadsan hata kor hormaysan ilaahay galantiyo korfuwayaal muslimiinta ilaahay guuley waa mar kale iyo degmada rabdhuure fagaare ku yaallaa degmada rabdhuure iyo saacadii lasoo dhaafay laga qeybiyey sakada xoolaha nool taas oo ay ka faa'iidaysteen qoysas fara badan oo ka mid ahaa qeybihii shareecadu fartay in la siiyo lixdan qoys ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha ee sanadkan maktabka diiwaanka sakada uu ka qeybiyey degmada rabdhuure waxaana fagaraha goobjoog ahaa warbaahinta islaamiga ah ee al andalus qoysaskii ka faa'iidaystay xoolaha sakada ayaa sidan dareenkooda u cabiray magacay mursal moos maangale ere deegaankay buur waar gaduud madow zake xoola gadhiinka weeri ilaahay ka mahadsan zake balaaw liisyaw jannaf ilaahay ka mahadsan mujaahidiinta ka mahadsan ani ana dhagaalaysada ilaahay waa idinka weela lanka biin ilaahay xoolaji in barakhaay lanka isiini jisaakallaahu allaha magacaydan duruburkaan leray deegankay qoraallow geeg hoola leysay hoola leysayn walku madahe shangneef eringe ilaahay ka mahasan mahadaas ilaahay sulle hadu kortee horwal seka ma aysen inkow in ogulo ilaahay ka mahasan mahadaas ilaahay sulle hoolaan dadka bii i dadka dhiibi i dadka nasiy yaa ka mahasan mawneedan daraaleere deegankay quraalo degmada radhooralin kuweeri sekilaka beebiyaa shangnefa lasi khayra lasi dadka horma qaadana geekainkuweeri
ay adeeg maalinga lere may bad isay eringa lisi zeke shangnaf eringa lisi may ba- inka mahadsana ilaahay ka mahadsan ad may hor zeke kala maysiin inkow ad hoole zeke lisiyaw may bua mujaahidiinta ka mahadsan ilaahay ka mahadsan insha allah ilaahay gaalada ibi isbarmeynta guula dhis darow man maamudeeli eray lihidun jara ahaa deegaanka ilaahay qura alla yow may fadey ilaahay maasha intii ilaahay musumiintin hanti nindaadhidi intii kale inti ilaahay guulsi ma ilaahay inka mahadnagay ilaahay maasha walal isi shangnaf iringaw intu kor hor mahay marna geun kohor inti ilaahay wal dhaga dhagaale ilaahay inka weela dhanka waayele handhoole ameewa ahaa sa iyaalka koryohaaye inti laaku qaadi ilaahay khayrsi maalmihii lasoo dhaafay waxaa sidan oo kale fagaare ku yaala degmada tiyuglow iyo deegaan hoostaga ah degmada xudur laga qeybiyey sakada xoolaha kuwaasoo ay ka faa'iidaysteen qoysas fara badan oo isugu jira masaakiin iyo fuqaro safiirka dowladda xabashida itoobiya u fadhiya magaalada muqdisho ayaa weerar afka ah ku qaaday masar iyo guud ahaan dowladaha jaamacadda carabta sida warbixintan uu ku haya khaalid xasan sulaymaan diitiif oo ah safiirka dowladda saliibiyadda ethoobiya u fadhiya magaalada muqdisho ayaa si adag u weeraray ururka jaamacadda carabta iyo dowladda masar oo si weyn uga soo horjeeda biyo xidheenka etoobiya ka samaysatay webiga niil waxa uuna ku tilmaamay in jaamacadda carabta ay shaqo ka dhigatay fulinta siyaasadda masar ee ka dhanka ah ethoobiya iyadoo iska hilmaantay ayuu yidhi inay wax u qabtaan shucuubta carbeed ee la ildaran macluusha barakaca iyo xasilooni darrada ururka ridada jaamacadda carabta ayuu gaalkaani ku tilmaamay mid u adeega danaha masar oo keliya islamarkaana ku fashilmay mitilaada dalalka kale ee carbeed waxa uuna wax lala yaabo ku tilmaamay hanjabaada ka dhanka ethoobiya oo uu sheegay inay kasoo yeertay jaamacadda carabta ururka jaamacadda carabta oo marar dhowr ah ku celceliyey inaan laga faa'iidaysan karin biyo xidheenka annahda ilaa iyo inta heshiis buuxa laga gaarayo ayuu safiirku si cad u sheegay in haba yaraatee aanay jirin siyaasad lagu wadaagi karo waxa uu ku sheegay hantida biyaha ethoobiya ma jirto cid ethoobiya ay uga baahan tahay fasax si ay biyaheeda uga faa'iidaysato sheekada ah in masiirka masar gebi ahaanba ku dhisan yahay biyaha niilkune waa sheeko maran oo meelna aan ka jirin ayuu yidhi safiirka ethoobiya sulaymaan didiifo safiirku waxa uu sidoo kale ka shanqariyey in dowladda ethoobiya ay weli ku howlan tahay qorshaynta sidii ay u dhisi lahayd biyo-xidheenno kale taasoo uu ku sifeeyey ajande qaran oo xaqiiq ah oo loo baahan yahay ayuu yidhi in dowladda masar ay si dhab ah u aqbasho hanjabaadan kasoo yeertay safiirka ethoobiya u fadhiya muqdisho ayaa kusoo aadaysa iyadoo shalay oo talaado ahayd munaasabad ballaaran oo ka qabsoontay adisababa si rasmi ah xariga looga jaray biyo-xidheenkan kaas oo si weyn ay uga soo horjeedaan dowladaha masar iyo suudaan biyo-xidheenka anlahda ayaa dhismihiisu socday ku dhowaad afar iyo toban sano waxaana daafurkiisa kasoo qayb galay dowlado badan oo ka kala socday afrika iyo qaarado kale iyadoona dabadhilifyada lagu casuumay ee kasoo muuqday madashaas uu ka mid yahay murtad gurguurte oo ah madaxa kooxda ridada soomaaliya mahadsanid khaalid ugu dambeyntiina maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga hiiraan ayaa adeegyo caafimaad u sameeyay bulshada ku dhaqan degmada buqa qable ee wilaayadaas sida mar kale warbixintan uu ku hayo cabdiqani maxamed muxsin haddee waxaa laga helay qufac buu leeyahay cunuga xoogoo yar burokiitaa jirta insha allahu tacaala daawooyinkaana siinay hadduu ilaahay tabaaraka wa tacaala yidhaahdo tan qandhadaasay jibinaysaa tan subaxii fur habeenkii furaa siinay tan antibiyootig waa ertormaysiin saddexdada waqtiya ayadana furfuruu siinay tanna qufacay la dagaalamaya clorofromin subaxii fur habeenkii fur ilaahay tabaaraka wa tacaala caafimaadka siiya insha allah ilaahay baa caafimaad ka haaya insha allah boqolaal ruux oo bukaan ah una badan hooyooyin iyo caruur ayaa ka faa'iidaystay adeegyo caafimaad oo isugu jira baaritaano iyo dawo qiibin uu maktabka caafimaadka wilaayada hiiraan ka sameeyey degmada buqa qable mid ka mid ah dhaqaatiirta adeegyada caafimaadka fulisay degmada buqa qable ayaa sharaxaya dadka ay qaabileen iyo xanuunada ugu badan ee ay la kulmeen dadka hadda saakay laba boqol oo lambaraan bixinay labadii boqol ee lambarna gelinkii hore ay ahaayeen saddex o b d baa laga shaqaynayay qaybta cayaalka qaybta dumarka iyo qaybta oo dadka waaweyn oo caadiga oo aan dumarka u reyda ahayn saddexdii shayba aad bay u socotaa labadii boqol saaka way dhammaatay marka maadaama baahidii ummadda aan aragnay haddana lambaro kale oo dheeriya in la qaybiyo bal ilaa iyo maqribka ummadda loo shaqeeyo insha allahu tacaala intaas qanuunada horta way badan yihiin deegaan kastana waxbaa ku badan deegaan kastana qaab iyo jadwal buu leeyahay hadda buuq marka aan ka soo qaadno haddee cayaalka horta marka qaybta cayaalka aan hadda ku horumaraynaayoo qaybta cayaalka xaalkoodii hadda wadankan jadeeca ka jirtay oo in badanna soo jirtay walow hadda ay sii dabargo-ayso ay yaraanayso xanuunada cayaalku way badan yihiin marka malaria lafteeda wadankan in aad bay uga jirtaa wadankan waxaa ka jira biyo xumada iyo waxyaalahaas badan cayaalka waxay leeyihiin shubano iyo calool dhinacaas dhinaca calooshay u yara badan yihiin malariana way jirtaa marka waxaa arkaya cunug yaroo u t i problem xaalkiisa uu iska yahayo marka kaadiyadaas iyo waxyaalahaas ay dhibayaan qaar ka mid ah bukaanadii la qaabilay lana siiyey dawada oo la hadlay andalus ayaa xusay in baahi weyn ay u qabeen adeega caafimaad ee ay ka heleen maktabka caafimaadka wilaayada hiiraan cismaan maxamuud muuse toddobaatan reeboqoydan maxaa lagu sameeya daawo lagu siiyaa daawadana lisi qoortan waa ilaaxamanay beerka waa ilaaxamana wax badan ilaaxamana haddaana wadnahanka dhabanaa beri daawa liisi waa lii sharxay saan u cunaa lii cawada hal soo xaal laakilaan waa daawada انت نو كلمه الله وكلمه امين قهرا بدعينين هذا وشي دعينين الهي قرب سي شت قالت الله ريب مسلمك الله وكلمه degmada buuqa qable halkan maanta waxaa noola keenay caafimaad qolada caafimaadka ayaa caafimaad noo keentay oona lacag la-aan ah aniga waxaan keenay wiilkayga maxamed deeq caloosha ayaa laga hayay daawooyin ayaan lii siiyey daawooyinkaasna hadda waxaan rajeynaya duca layihahdo inuu ilaahay ku caafiyo daawadaasna wax lacagna aan liiga qaadin waxaan rajeynayaa dadkii keenay iyo dadkii suumiga inuu ilaahay ajir fara badan ka siiyo gaaladana waddanka soo guurtay allaha naga qabto degmada buuqa qable daawooyin aa lii siiyey cudurro kala duwan cudurro badan aan siiyey sida neerfaha oo kale fashan daawooyinkoodana lisiiyey lacag la-aan ilaahay khayra siiy ummadda waayo aniga iyo gabadhaydii walaashay cunug cudurkii sheegay daawooyina la soo qoray mujaahidiinta kor allah sidoo kale maktabka caafimaadka ee wilaayada hiiraan ayaa adeegyo caafimaad ka sameeyey degmada ceel caliih ee wilaayadaasi waxaana howlgalkaasi caafimaad ka faa'iidaystay boqolaal ruux oo ka kala yimid xaafadaha degmada ceel caliih iyo deegaanada hoostaga aad buu u mahadsan yahay cabdiqani warbixintiisa waxay u dambeysay warkii fiidnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu